madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka maxamed cabdilaahi maxamed farmaajo iyo dhigiisa dalka suudaan mudane cumar xasan al bashiir oo si wadajira saxaafadda ula hadlay ayaa bogaadiyey wadaxaajoodyada ku aadan iskaashiga soomaaliya iyo suudaan iyaga oo dhabaha u xaaray heshiisyo taariikhi ah oo ay wada seexdeen labada dowladood madaxweynaha dalka suudaan cumar xasan al bashiir ayaa ka hadlay ahmiyadda ay leedahay iskaashi buuxa oo dhex mara soomaaliya iyo suudaan iyo sida ay laga maarmaan u tahay in kor loo qaado xiriirka ka dhexeeya waddamada geeska afrika mudane madaxweyne muddo laba maalmood ah oo aad nala joogteen aad bay noo farxad gelisay maanta baahi weyn ayaan u qabnaa inaan garabkeenna ka aragno soomaaliya oo midaysan horumarsan oo awood leh waana naga go-an tahay inaan garab idinku siino ayuu yidhi madaxweynaha dalka suudaan maxamed cabdilaahi maxmed farmaajo ayaa dhankiisa uga mahad celiyey madaxweynaha iyo shacabka suudaan sida wanaagsan ee ay u soo dhoweeyeen isaga iyo wafdigiisa sidoo kale madaxweynuhu waxa uu bogaadiyey kaalinta suudaan ay ka qaadatay waxbarashada ardayda iyo tayeenta laamaha ammaanka ee jamhuuriyadda federaalk soomaaliya madaxweyne farmaajo oo hadlaya ayaa yidhi waxaan ku xaqiijinayaa mudane madaxweyne in hiigsigeena ku aadan iskaashiga iyo horumarka uu mirodhal u muuqdo haddii alla idmo iskaashiganna waxa uu noqonayaa mid joogto ah waxaana ka dhabayn doonaa qorshayaasha aan hiigsanayno intaasi kadib wasiirada labada dowladood ee wadaxaajoodka ka qayb galay waxay heshiisyo ku kala sixdeen xarumaha wasaaradaha dowladda suudaan heshiisyadan ayaa ku saabsan amniga iskaashiga caalamiga ah waxbarashada beeraha fanka ciyaaraha socdaalka iyo duulista hawada diblomaasiyiinta ka howlgasha wasaaradda arrimaha dibadda ayaa iyaguna tababaro ku qaadan doona dalka suudaan fulinta heshiisyadan ayaa waxaa loo xilsaaray guddi isku dhaf ah oo ka kooban labada dowladood kuwaas oo yeelan doona kulamo joogto ah waa heshiisyadii ugu dambe waa heshiisyadii ugu ballaarnaa ee ay galaan tan iyo markii uu soo bilowday xiriirka labada dowladood dhanka kale madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya ayaa gelinkii hore kormeeray warshadda lacagta gaar ahaan kayd ay ku jirto lacag cusub oo dowladda suudaan ay u daawacday soomaaliya oo howsheedu ay soo bilaabatay labada kun iyo kow iyo tobankii iyo warshadda yarmuug ee soo saarta qalabka ciidamada